dagaalka waxaa ka qayb galay xagga qurayshta ninka loo yaqaana camar bin cabdiwud oo ka maqnaa dagaaladii hore oo ficlan muu joogin camar bin cabdiwud waa ninka quraysh oo dhan ugu yacni musaaracada adka waxaa la dhaha xagga xoogga iyo xagga fardaha iyo nin aad waxay odhan jireen camar baan ugu jira oo dibiga fariya suulbuu ku qaadaa ma garatay maxaad u malaynka kale ka hor yimaadana bay arrimahooda ka mid ahaan jirta camar bin cabdiwud iyo akrama bin abijaal iyo diraar bin khadaab iyo rag la mid ah marka waa meeshii bannaanayd bay dooneen dee ninkaa aada wuxuu ahaa nin riwaayadka qaarkood waxay sheegaan ayna muxamed man yubaaris riwaayadka qaarkood waxay sheegaan wuxuu yaa soo bixi kara kumaa janno ka sheekayn kara ayaa ereyada qaarkood ay sheegaan markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam cali bin abi aalib baa yidhi yaa rasuulla ninkaa kibre le jannada yaa haya aniga igu sii daa marka rasuulku in cid kale ay badashuu doonayay bay riwaayadka qaarkood yidhaahdaan oo ficlan saddex goor markuu goodiyey buu sii daayay rasuulku calayhi salaatu wasalaam cali bin abi aalib marka camar bin cabdiluud faraskiisii buu boqologooyay cali bin abi aalib markiiba oo ficlan lam yuqlab cali bin abi aalib duula xayaati xataa dagaaladii saxaabadu ay galeen ee khilaafkii dhex maray yani wuxuu ahaa shakhsiyad ilaahay mawhibo u siiyey dagaalka cali bin abi taalib waana da-yara marka waxaa la camar adugu riwaayaadka qaarkood waxay idhaahdaan yacni wuu la yaabay man antaasu yihi cali bin abi aalib subxaan allah oo goormaad ku soo biirtay saaxadda dagaalka adigoo cali bin abi aalib oo abaa aalib iyo dee wuxuu yacni abuaalibbe buu xusuusan yahay xamse iyo oo isbabuu caliba dee taariikhdaba ugumay jirin camar bin cabdiluud almuhim markuu faraskii ka boqnogooyey way isu soo daadegeen cali bin abi aalib markiiba waa uu runtii dhaawacay ilaa xad riwaayadka qaarkood waxay idhaahdaan markii uu dhaawacay cali bin abi aalib uu ka tegey oo waxaweye cawradiisiibuu muujiyey baa la ydhahda markaasuu kasii jeestay cali bin abi aalib si uu nabadgalo inkastoo riwaayadka qaarkood ay leeyiin sidaasuu ku dilay cali bin abi taalib markiiba almuhim camar bin cabdiluud oo nin aada u kibir badan ahaa awood badan isku tuhmayey ayaa cali bin abi taalib helay waxaa dagaaladii saxaabada dhex maray baa hebel baa istishaaday oo yacni hebel baa la dilay hebel baa la dilay marka cali bin abi taalib dagaaladii muslimiinta ka dhexeeyey uu ka warwareegi jiray inuu u baxo cid taasoo cali bin abi taalib soo baxay ciidankiisa markii la yidhi hebel waa la dilay hebelna waa la dilay buu cali soo baxay ninkii dhowrka nin dilay ayaa waxaa la yidhaahdaa irtacashat rijlah markii la yidhi cali bin abi taalib baa soo baxayba labadiisii lugood baa dhulka qaban kari waayey macnaheedu waxa weye shakhsiyadda cali bin abi taalib sidaasuu runtii mubaarasada iyo dagaalka ku ah almuhim camar markii la dilay camar bin cabdiluud ayaa nimankii dee waaweynaayo dhan ay dib u noqdeen akrama bin abijaal iyo diraar bin khadaab iyo raggii la midka ah walidaalika waxa weeye halkaa waxaa loogu qoosgooyey ninkii quraysh ugu awoodda sheeganayay ugu awoodda badnaa ee macruufkana ahaa markii dhulka la dhigay ayaa intii dambe inta kalena dee godkii ayaa joojiyey kolba meel bay isku soo dayaan waxay arkaan godkii subxaan allah saxaabaduna dee godka waa ku wareegsan yihiinoo leebkooda ay isticmaalayaan iyo waranka si cidda usoo yaro dhaafi karta ay sidooda u dhaawacaan sida runtii saxiixeynka ku sugan jaabir bin cabdilaahi wuxuu yidhi cumar bin khadaaba maalintii khandaqa ayaa waxa uu ahaaday mid quraysh la hadlaya walidaalika waxa uu runtii uu ceebeeyey sababta waxa uu yidhi baa la yidhaahdaa cumar bin khadaab xadiiskaa runtii bukhaari wariyey salaadii casar ayaa uu weydiiyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam so markii dee cadceed usii dhacayso yidhi yaa rasuulallah miyaad salaaddii casar tukatay suu yidhi maya anna maan tukan nebigu calayhi salaatu wasalaam walidaalika waxa weeye salaaddii casar baa dib uga dhacdo maqribkii ay la kulmiyeen oo ay la jamciyeen sidii dagaal loogu jiray ee nimankaa dee tobanka kun ee ciidana ee issoo urursaday aanay madiine u weerarin difaaceedii ayaaba la ogaan waayey marka arrintaasuu ku ceebinayo warma nimanka salaadiinana dhaafiye ayuu lahaa cumar binu khadaab radi allahu canhu mala'a allaahu calayhim buyuutahum wa qubuurahum naaran kamaa shaqaluuna can salaati alwusta xataa gaabat ishamsu walidalik ilaahay ha ka buuxiyo guryahooda iyo qabrigoodaba naar ilaahay ha ka buuxiyo siday nooga mashquuliyeen salaadii dhexe ilaa ay cadceedii dhacday ayuu lahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiiska kale alimaam axmed iyo shaafici ay wariyeen salaadaa ka tegay duhur iyo casar iyo maqrib iyo cishaai macnaheedu waxa wey mid walba ay dib u dhacday walidaalika waxa wey alimaam annawowi waxa uu leeyay may ahayn maalin keliya eh waa intii dagaalku uu socday ayaa salaado ay kadib dhaceen ayaa macnaheedu ay noqonaysaa buuli almuhim qurayshi awood ay ku soo gasho madiino way weyday khidadii uu sameeyey saxaabiga runtii loo yaqaano ee salmaan alfarisi walidaalika waxaa la yidhaahdaa waxa keliya meeshaa ka dhacay wuxuu a leeb laysku gano iyo waran laysku tuuro ayuu ahaa dagaalkaasi qaswat alaxzaab walidaalika muslimiinta waxaa ka istishhaaday lix mushrikiintana waxaa laga dilay muxuahay toban baa laga dilay iyadoo ay ka mid yihiin kuwaa la dilay kuwii sayfta lagu dilayba iyaga ku jira sida camar bin ulcabdiluud oo runtii aynu soo sheegnay waxaa ka mid ahaa dadkii dagaalkaasi ku dhaawacmay saxaabiga loo yaqaano sacad bin mucaad oo ficlan sacad ninka loo yaqaano xabaan ibnulcaraqa ayaa dhaawacay ayaa la yidhaahdaa sacad sacad bin mucaad oo runtii ka mid ahaa hogaankii sacad bin mucaad oo runtii ka mid ahaa sacad bin mucaad oo ficlan ka mid ahaa hogaankii saxaabadda ridwaanullaahi calayhim ayaa ilaahay wuxuu weydiistay ilaahayow haddii ay hadhay quraysh oo lala dagaalamaa ilaahw isii noolee si aan u difaaco nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo diinteenna haddii kalena ilaahu shahaadada aan ku dhintaa buu ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiistay ilaahayow intaan reer bani qurayda arrinkooda wax ka gaadhayo iyadana ilaahow isu noolee buu yidhi wa ficlan bani qurayda rasuulku calayhi salaatu wasalaam qabiiladaasi heshiis buu la galay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa heshiiskiisu ahaa inay nabadgelyo ku wada noolaadaan isla markaasi nebigu calayhi salaatu wasalaam iyagana uu ilaaliyo iyaguna aanay ay ilaaliyaan isagu aanu cid u raacin nebigu calayhi salaatu wasalaam iyaguna aanay cid u soo raacin rasuulka calayhi salaatu wasalaam labadaasi heshiisyadii ay wada galeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam bay ahayd walidaalika allahuma salli calaa sayidina muxamedin reer bani nadiir ka mid ahaa may waxa weeye allahuma salli calaa sayidina muxamed kacab binu asad alquradi oo ka mid ahaa ninkii quraysh ninkii u talinayay reer bani qurayda ayaa waxaa u yimid ninka loo yaqaano xoyey baa u yimid ninkaasi aad ula hadlay albaabkiisii buu ku garaacay waxaa la yidhaha aad buu ula hadlay dabeeto kacab binu asad ayaa yidhi waanu ballansannahay muxamed isagoo rasuulka calayhi salaatu wasalaam sheegaya ballan iyo waxaan ku ogahay inuu cahdiga oofiyo walidaalika waxa wey waar iga tag buu yidhi wuu ku celceliyey wuu ku celceliyey ilaa markii dambe uu yidhi war maanta waa fursad quraysh oo dhan baa isu timid carab oo dhan baa isu timid maanta intaynu ninkaasi madiine ka saarno inu nimankaa muslimiintaa baabiinno ayaynu awooddeenni la soo noqonayna akhiiran ballankii buu runtii la qaatay isaguna reer bani quraydo oo heshiis ku jirtay marka iyagu madiinay ku dhex jiraanoo dee ay jaar leeyihiin ayaa allahuma salli calaa sayidina maxamed dagaal qaatay oo markii ay ugu darnayd rasuulka calayhi salaatu wasalaam awal wuxuu iska eegayay dee intii uu xidhay iyo nimankaa qurayshada tirada badan leh laakiin iminka gudihii madiina ayaa reer bani qurayda ay diyaar ka yihiin inay la dagaalamaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam walidaalik rasuulku calayhi salaatu wasalaam arrintiiba ku adkaatay laakiin si loo soo hubsado arrinkaasi uu dhab u noqdo nebigu calayhi salaatu wasalaam wafdi buu u diray soo hubsanaya halka runtii ay joogaan riwaayaadka runtii qaarkood waxa ay tilmaamayaan markii dee yahuudda reer bani qurayda ay raaceen carab ayaa nin ka midoo xasaan binu saabit saxaabigii la odhan jiray afwan ayaa oo la joogay dumarka muslimaadka ah ayaa safiya waxa ay tilmaantay waxay tihi ninkaasi lagu dul wareegayay sahan buu sugayaa dumarkii iyo caruurtii iyo muslimiinta halkii xagga dambe ay waxu yaaleen dabeete runtii waxaa la yidhaahdaa safiya bintu cabdilmudallib oo dumarkii mujaahidaadka ka mid ahayd ayaa intay ul qaadatay bay la gaaday ilaa ay dhulka ugu turto tiibuu u dhintay ninkaas walidaalika waxaa weeye yahuuddii sahanka samaynaysayna yacnii ninkaa dhintay darteed ee sahanka ay u soo direen ayaa muslimiintii ay ku nabadgaleen waxaa runtii xusid mudan maadaam ay dhacday bani qurayda inay ka baxeen heshiiskii ay la galeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam saxaabadu dee iyagaa xidhiir qaarkood la lahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabiga loo yaqaano sacad binu mucaad iyo sacad binu cubaad iyo cabdillahi binu rawaxa iyo khawaat binu jubayr buu u diray nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi saxaabadu yaanay ogaanin laakiin bal nimankaasi inay dagaal qaateen iiga soo warrama wa ficlan waxay dhaahdeen yaa rasuul allah sidii cadal iyo qaara ayay sameeyeen si aanay saxaabada kale u ogaanin waa niman xufaad saxaabada ka mida oo ay yidhaahdeen noo soo dira markii loo diray oo toban ahaa tobankiiba halkooda ku dilay macnaheedu nimankii ballankii way jabiyeen rasuul allow ay nebiga calayhi salaatu wasalaam u keenay ilaahay subxaanahu watacaala waa uu ka waramay arrintu markay sidaa u dhacday waid zaaqat alabsaaru wabalagat alquluubu alxanaajir watadunnuuna biاllahi dunuuna hunaalika btuliya almu'minuuna wazulziluu zilzaalan shadiida ilaahay subxaanahu watacaala waxauu yidhi wakhti indhihii ay daboolmeen oy leexmeen macnaheedu waxa weeye hebel indhihii baa leexday dhibaatada yacni ma garatay ku dhacday qalbiyadiina kalxamahay gaadhin macnaheedu waxay baqadka darteed qofka bini aadamka marka la yidhaahdo naftii waxay iskugu soo ururtay yacni halkaasi kalxamaha iyo laabta la yidhaahdo macnaheedu weeye yacni baqadkii darteed ayaa ay halkaasi gaadheen meeshaasi muslimiinta lagu imtixaamay waana la gilgilay gilgilis weyn ayaa ilaahay subxaanahu watacaala yidhi ficlan oo markii reer beni qurayda oo madiine iyagu ku dhex jira ay raaceen nimankii qaswatulaxsaab ay ku biireen munaafiqiintii runtii aad iyo aad bay uga faa'iidaysteen mid walba wuxuu dhaha yaa rasuulalla markuu arkay arrinku inuu aad u adag yahay arrin baa gurigaygii ka jirta waid yaquulu lmunaafiquuna waladiina fii quluubihim maradun maa wacadana allahu warasuuluhu ilaa quruura waid qaalat daa'ifatu minhum yaa ahla yadriba laa muqaama lakum faarjicuu wayasta'dinu fariiqu minhum annabiya yaquuluuna ina buyuutanaa cawra wamaa hiya bicawratun in yuriiduuna ilaa firaara ilaahay wuxuu ka warramay waa la qaybsamoo qaar waa kuwa alle ilaahay iyo rasuulkiisu wayna khiyaameeyeen toos iyagu u yidhi qaar kalena waxa ay ku lahaayeen yaa ahla yadriba laa muqaama lakum war meel aad joogtaan reer madiiney idinmay sugnaanine farjicuu iska noqda ayay ku lahaayeen war iska noqdoo quraysh iskala heshiiye wayasta'dinu fariiqun minhum qaar kalena rasuulkay idan weydiisanayeen yaquuluuna ina buyuutanaa cawra ilaahayow guryahayagii waxbaa ka jira baylah baa ka jirta masalan ama xanuun baa ka jira sabab bay samaysanayeen wamaa hiya bicawra baylahima jirta baa ilaahay yidhi in yuriiduuna ilaa firaara inay baxsadaanuunbay doonayeen oo ciidanka muslimiinta ay jabiyaan walidaalik muslimiinta runtii ilaahay subxaanahu watacaala dee suuratulaxsaab suwar badan baa ka warramay dagaalkan siduu u dhacay dhib badan baa muslimiintii soo gaadhay sidaa ilaahay qur-aanka ku sheegay markii dambaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxay la noqotay bal inuu sabab khudbada sameeyo dabeete ninka loo yaqaano cuyeyna binu xus iyo xaaris binu cawf oo bani qadfaan lixda kun bay iyagu reer bani qadfaan iyo wixii daba socda ayay mas-uul ka yihiin labadaa nin baa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu doonay inuu yidhaahdo timirta madiine ka soo baxda oo dhan saddex meelood marka loo qaybiye meel baan idin siinaya madiina timirteedu subxaan allah ilaahay meeluhu ku madhaystay weeye waana cajwatulmadiina rasuulkuu lahaa toddoba midh haddii laga cuno qofka waxa weeye wax dhib lama taabtaan walidaalika waxa weeye timirta madiina oo carab oo dhani ay u soo safri jirtay ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waaxid calaa alaaa one third baa la doonayaa in laydin siiyo saddex meelood meel ah arrintii intaanuu rasuulku go'aamin calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu kala tashaday ansaartii ilan iyagaa beerihii leh dabeete sacad binu mucaad iyo sacad binu cubaada ayaa la hadlay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxuuna yaa rasuul allah ma ilaahay baa ku faray inaad nimankaa laaluushto oo aad annaga nagu ilaaliso iyada taasi cidi ka hadli maysee ilaahay wuxuu garto sidiisaa loo qaadanayaa maslaxaddu isagii ku jirtaaye ma ilaahay baa ku faray nebi allow mise aday kula noqotay maya wuxuu idhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam idinkiiyo carruurtiinna si aan u ilaaliyo darteed oo nimankaas si aan u furfuro ayaan isleeyahy lixdaa kun meesha ha ka baxan waxaana yaa rasuulallah xabad timira bixin mayn carab waannu isnaqaanaa waannu isdili jirnay annagoo aan diin lahayn baanaan xabad timira xabaday naga iibsadaan iyo xabad aannu amaahinno mooyaane weligayo xabad xoog nagagamay qaadin ma annagoo maanta muslimiina oo mu'miniina oo aaminsan in haddaannu istishhaadno aannu ilaahay dartii u dhimanayno ayaannu maanta laalushnaa qadfaan iyo qabaa'il iyo waxaas ma yeelina rasuul allah markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam talada marka la ururiyo horta talada cid aan lahayn muu weydiin jirin nebigu calayhi salaatu wasalaam mushkiladda maanta wadamada muslimiinta haysta waxaa ka mida burco haddii laga fitiyoonayo hadda waa burco idaynoo jirta waxa la leeyahy culammada burco ha loo yeedho hadday qadiyadi ka dhacdo dadka burco jooga waa inay arintaasi ka hadlaan haddii qadiyadda fatwada la doonaya hadda waa fatwadii islaamka mas'ala ka dhacday waxa la leeyahy culammada ijtihaadkee burco waa inay qadiyadaasi aada u eegaan oo aan loo weydiin xataa hargeysa marka hore macnaheedu waxa wey waa qadiyad laga dadaalo waa shay meel ka dhacay islaamka haddii talada masalan cid ay khusayso ma aha inaad ma garatay meel kale waddamada muslimiinta maanta dhibta haysata xataa waxa weeye waxaan u taliyaa mid walba meel kalea laga soo raray oo waddamada muslimiinta dhibaatada haysatee aada iyo aadka weyn bay ka mid tahay dee maxay ku yimaadeen kuwan maanta waddamada muslimiinta ee ugu waaweyn qabaa'il dhanbay cuneen subxaana allah haddii lagaaga warramo taariikhda waddamada muslimiinta ee carbeed qaarkood aad ka warranto meeshay ka yimaadeen iyo dhulka uu haysta iyo dadkuu xukumayo subxaana allah taariikhdiisa marka dib u raacdo asal allaaliya asal uu ku leeyahay dhulkan uu ka talinayay iyo ummaddan ugu talinaya midda ma jirto walidaalika yacni nidaamka islaamka iminka nimankan maraykanka ir islaamkay iska matalaan nimanka california oo kale ama taxis oo kale ama stateska maraykanka ma dhici karto ninku inuu ka soo baxo state aanu lahayn yani waxa way dowladda federaalka markay marayso ama sanadka ha noqdo ama congresska ha noqdo ama yani majaalistooda oo dhan waxa way ninku waa inuu ka soo baxa gobolkiisa ka yimaada ficla waana nidaamkii islaamka islaamku wuxuu ugu talagalay baleeg rasuulku calayhi salaatu wasalaam abubakar baa fadhiya cumar binu khadaab baa fadhiya yacni raggii rag ahaa ee ilaahay samada uuga soo dirayey malaa'igta ee la salaamaya meesha fadhiya waxba la weydiin maayo waayo arrintuma khusaysadee madiina la weerarayaa boqolkiiba sagaashan raggii lahaa way joogaan waa nidaamkii islaamka ee yacni caqliga ku dhisna walidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam cid kale waxba ka weydiin maayo sacad binu mucaad iyo sacad binu cubaada waa labada nin aws iyo khasraj oo madiine ah labada qabiileed degan labadii nin ee u talinay wey labadiibuu rasuulku la tashanaya uu leeyay miyaan magaalada ku nabadgeliyaa nimankaa inaan timir siiyo yaa rasuulallah ma yeelin dil baanu ka xignay walidaalika maadaama iyagu ay go-aamiyeen muhaajiriintii way dhegaysanayaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam sidii buu runtii ku go-aamiyey in la dagaalamo wax kasta oo carab oo dhani oo toban kun oo nini ay samaynayso inaanay ahayn howl u taalla ayaa uu ka warramay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wa ficlan dagaalku dee markii ay qurayshi aragtay inaan dee foolka fool aanay jirin ayaa waxay dooneen in ay sameeyaan inxisaar inay muslimiinta inxisaar runtii ku sameeyaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii arrinku uu halkaa maraya saxaabiga loo yaqaano nucaym binu mascuud binu caamir al ashjaci ayaa soo islaamo reer bani qadfaan wuxuu idhi yaa rasuul allah nin qiimo kule baan ka mid ahay reerka aan ka dhashay waa reerkan lixda kun ee nin soo ururiyey afar kun waa quraysh lix kunna beni qadfaan baa hogaaminaysa oo reerkaasaan ku jira yaa rasuul allah maxaan kuu qabtaa markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu hi adigu nin keliyaa tahay dee alxarbu khudca dagaalku waa khiyaame ah bal sidaad u kala diri lahayd hawsheeda gal buu yidhi nebigu calayhi isalaatu wasalaam nucaym binu mascuud binu caamir alashjaci ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala guul badan ku keenay markii ugu horraysay wuxuu u tegay reer bani qurayda wuxuu ku dhi war nimankiina yahuudda ah ee madiine degan nimankan carbeed markay iska noqdaan ee aa maxamed keliya isku noqotaan maxaa yeelaysa ficlan markaa islaamnimadiisa ma oga waana nin odayaasha ka mida reer bani qadfaanoo macruufa sow dhici mayso in muxamed calayhi salaatu wasalaam inaa gaar isu heshaan dabeeta reer bani quraydaa caqli bay noqotay arrintii way ku soo duxday war nimankaasi haddaad la dagaalgelaysaan waxaa ku tidhaahdaan rag baannu idinka haynaynaa si aydan dagaalka noogaga bixin haddaad dagaal la gelaysaan sidii bay ku qanceen way ka tegeen quraysh buu u tegey wuxuuhi yaa bani quraysh miyaa ogtihiin nimankii reer bani qurayda in heshiis iyo muwaasalaad ay u socdaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam way ka xumaadeen wixii ay sameeyeen waxay ogaadeen inay meesha ku hadhayaan walidaalika waxa weye xidhiir baa iminka maxamed u socda haddii nimankaasi ay masalan idinla soo qaadaan ay ma garatay doonaan inay dagaalka dib u dhigaan waxaad tidhahdaan iminkaanu dagaalka gelayna bal iska hubsada labadii qoloba waa halkii maxaa la odhan jiray waa bacdi miyaa la odhan jirtay isagoo qof walba labadoodiiba ay dhinacooda u bacaysan yihiin oo qof walba uu isleeya hebel waa waxbuu u jeedaa iyo hebel waxbuu u jeedaa ayaa ficlan la doonay in hujuum la qaado marka reer bani qurayda ayaa markiiba waxay ku yidhaahdeen qurayshay waannu idinla qaadanay dagaalkii laakiin si aydaan hag dhow nooga tegin dee rag ayaannu doonaynaa inaannu raxmaad u haysanno qurayshna waxay tihi maya waxaannu doonaynaa maanta inaannu dagaal galno wa ficlan maalintiina sabti bay ku soo hagaagtay waa sabtiduna maalintii jimcahooda war maanta waa sabtii dib noogu dhigan halkiibaa shaki ku dhacay dabeete runtii qabaa'ilkii ayaa aad iyo aad u kala gurmay bilaa qurayshna ay runtii dib u guratay marka ilaahay subxaanahu wa tacaala saxaabigaa loo yaqaana runtii nucaym binu mascuud ayaa isagana oo hoosta ka soo islaamay ayaa isagana ilaahay subxaanahu wa tacaala guul u ka dhigay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu ducaynayay markaas allaahuma astur cawraatina ilaahayow cawradayada astur oo maxastayada astur ilaahay waayo waa dumarkii waa caruurtii waa maxastii oo dhan wixii oo dhan baa madiine u degan muslimiinta waa baydatulmuslimiin waa beedkii muslimiinta waa meesha keliya nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ka kacay haddii dumarkii carruurta la ysla jiidho meel dambe oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilan makana waa tan laga soo eriyey meel kaleo uu bays ka dhigtaa ma jirto wa aamin rawcaatina ilaahayou baqashadayadana nabadgel yani waa wada baqanaya saxaabada ilaahayou baqashadayadana nabadgeliyo macnaheedu waxa weeye baqadka naga saar dadku waa bashar waa qofku wuu baqdaa qofku wuu farxaa qofku wuu murugooda walidaalika waxa weeye waa min dabiicati albashar laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala saxaabadii waxay ducaystay allahuma nazil alkitaabi sariica alxisaabi ihzim alaxsaab allahuma hsimhum wazilzilhum xadiiskaa runtii bukhaari uu wariyey ilaahay kitaabka soo dejiyow xisaabtiisu ay degdega tahayow ilaaha waxaad jabisaa gaashaanbuurtaas ilaahayow jabi oo gilgil walidaalika waxaa la yidhaahdaa dabayl baa ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ilaahay soo riday yacni dabayl iyagana qabowga subxaana allah saxaabiga loo yaqaano xudayfa ibnulyamaan xataa intii yaraydee muslimiinta ka soo gaadhay marka waxaa la ydhaha nin baa nin la kaftay waasuu yidhi waar mar rasuulkii baa aragteen calayhi salaatu wasalaam haa oo miyaa la joogteen nebiga calayhi salaatu wasalaam haa oo miyaa iska agtaagtaagnaydeen haa haddaanu buu yidhi annagu wakhtigaa joogi lahayn dhakadaannu ku sidi lahayn rasuulka calayhi salaatu wasalaam uma baanu ogolaanayn buu yidhi inuu dhulkaba istaago haddaad og haddaad rag wuxuu soo maray ogaan lahayd buu yidhi adigu sidaad islaam ku ahaan lahayd ayaa shaki ku jira waayo meeshii abuubakar iyo cumar binu khadaab iyo abaa cubayd caamir binu jaraaxi raggii rag ahaa waaryaa ciidankii gaalada tegaya oo ka soo warramaya waa markii dabayshaasi ay dhacaysay gaaladii iyagu fitirfaatir bay ka dhigtay qabowgii yaraa ee muslimiinta soo gaadhay baa qof waliba halkiisu isku yoororiyey waxaan u soo taagnaa buu yidhi iyadoo cid dhaqaaqda la waayey ilaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi qum yaa abaa xudayfa ibnu lyamaan saxaabigaasi ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam masaxuu yidhi kac isuu abaa xudayfa kacay wuxuu yidhi mar allaale markuu rasuulkii masaxay ayaa yacni ruux kale ay gashay dabeeta sidii buu runtii kaga soo warramay bal nimankii ka soo warram buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam riwaayaadku waxay tilmaamay markii uu dhex galayba dabaysha nimankaa haysa buu yidhi iyo dhibaatada ku dhacaysa iyo subxaana allah yani waxa weeye cid meel istaagaysa markaasaa nin baa ka dhex qaylinaya buu yidhi waa nin walooba ninka dhinacaaga la isma arkayo dabaysha dhacaysa hubso saan uga horreeyey buu yidhi saan aan adigu horta macaad ahay intaanu i weydiin buu yidhi in la isma arkaye markaan hubsaday ayaa isaguna iga mashquulay buu yidhi nin walooba ninka agtaadaa hubsaa la yidhi bal in laynagu dhex jiro walidaalika waxa weeye sidii bay runtii ku jabeen riwaayaadka qaarkood waxa ay leeyihiin waxay ahayd shan iyo tobankii runtii waa sanadkii shanaad ee hijrada cafwan ayaay ahayd bishuna runtii waxay ahayd shuwaal sida aqwaasha runtii ugu saxiixsan sida uu sheegay alimaam kandahlawi kitaabkiisana raxiiqu lmakhtuum waxaa la dhahdaa bil ayuu inxisaarkaasi socday ama in bil u dhow ayaa riwaayaadku ay idhaahdaan waficlan markii ay dee nimankii dabayshii kala dirtay ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi sida saxiixulbukhaari ku sugan alaana naqsuuhu imanka inagunbaa ku duulayna walaa yaqsuunana dee toban kunoo nin bay isu keeneen oy madiine geli kari waayeen iyaga arrinkoodu halkaasuu ku hadhay buuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu